bismillaahi raxmaan iraxiim kulanti wacan oo wanaagsan oo khiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada inaga dhagaysanayo meel kastoo aad ku sugan tihiin waa habeennimo talaada ah oo arbacay soo gelayso taariikhduna ay ku hastiisan tahay kow iyo soddonka bisha janawari sannada labada kun toddobiyo tobanka kusoo dhowaada dhageysiga warka raadiyo wardheeroo dhan waxaa caawa laga dareemayaa magaalada muqdisho ee xarunta dalka soomaaliya xaalad amni iyadoo ciidamada ammaanka ee dowladda soomaaliya lagu arkaya qeybo badan oo kamid a gudaha magaalada waxaana goobaha qaar ka soconaya baaritaano ay sameynayaan ciidamada dowladda soomaaliya degmooyinka waaberi iyo xamar jajab oo ah halka ugu badan ee ay howlgalladan ka soconayaan ayaa laga sheegayaa in dhallinyaro aada u fara badan ciidamada gacanta ay ku dhigeen kuwaasoo lala xiriirinayo falalka amni darro ee xiliyada habeenkii ka dhaca qeybo ka mid a degmooyinkaasi laamaha ammaanka ayaa ka gaabsaday wax faahfaahinaha inay ka bixiyaan howlgallada ay ka sameynayaan caawa magaalada muqdisho gaar ahaan degmooyinka xamar jajab iyo waaberi waxaana goobaha qaar lagu arkayaa inay ka qayb qaadanayaan howlgalkan ciidamada midooda afrika ee amisom dhanka booliska howlahan ayaa waxay la xiriiraan howlaha u diyaargarowga sugidda amniga magaalada muqdisho inta ay soconayso doorashada madaxtinimada iyadoo maanta lagu arkayo codbaahiyaal magaalada muqdisho kuwaasi oo sheegaya in sideedda cisho ee soo aadan magaalada gebi ahaanba la xiri doono waddooyinka qaar ee magaalada shacabkana laga dalbanayay inaysan u arkin wax cilad ah iyadoo arrintan muddooyinkii dambena si aad ay isula dhex marayeen bulshada magaalada muqdisho wixii wararee kusoo kordha arrimahaasi wararkeena daba ayaad ku dhagaysan doontaan haddii allaha awoodala laga helo dib u dhac ayaa maanta ku yimid qorshihii la doonayay in lagu doodsiiyo musharaxiinta u taagan qabashada xilka madaxtinimada soomaaliya kuwaasoo lagu waday in xarunta golaha shacabka maanta ay ku dhex marto dood ku aadan qaabka ay wax u qabanayaan musharaxiintan haddii ay ku guulaystaan xilka madaxweynaha soomaaliya arrintan oo la sheegay in cudurdaar uu ka muujiyey madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya oo asigu safar dhanka dibadda ah ugu maqan magaalada dalka soomaaliya ayaa waxa ay musharaxiintu dhankooda sheegeen inaysan ka qaybgalaynin haddii aanu qayb ka noqon dadka ka qaybgalaya madaxweynaha soomaaliya kaasoo dalka waa adis ababa runta magaalada waa xarunta dalka etoobiya adis ababa ugu qaybgalaya shirka midooda afrika waxaana musharaxiin dhowr ah oo qaadacday arrintan ay ku macneeyeen in xasan sheekh maxamuud uu ka baqaya ka qaybgalka dooda iyo su-aalaha la weydiinayo sida ay sheegeen dhinaca kalena war maanta xilli daba soo baxay ayaa lagu sheegay inay guddiga doorashada gebi ahaanba joojiyeen arrinta ku aadan musharaxiinta doodii loo qaban lahaa taasoo loo mudarsanaa in magaalada muqdisho maanta ay ka dhacdo iyadoo sidoo kalena arrintan ay la xiriirtay diidmadii warbaahinta madaxa bannaan loo diiday taminta doodaasi iyadoo keliya loo ogolaaday warbaahinta ku hadasha afka dowladda kulan ay musharaxiinta ku yeesheen magaalada muqdisho ayaa dhinaca kale looga hadlay arrinta ku aadan baaqashada lagu sameeyey maanta inaan u qabsoomin doodii musharaxiinta ee la doonayay in magaalada muqdisho ay ka dhacdo taasi oo looga hadli lahaa qodobo dhowr ah oo ay ka mid tahay waxqabadka haddii ay ku guulaystaan iyo sidoo kale su-aalo la doonayay in la weydiiyo musharaxiinta kulankan ay isugu yimaadeen musharaxiinta ayay ku sheegeen in gebi ahaanba aan la aqbali karin in meesha laga saaro doodii la qorsheynayay musharaxiinta in ay yeeshaan ka hor doorashada weyn taasi oo la filayay in maanta ay ka dhacdo magaalada muqdisho gudoomiyaha guddiga doorashada soomaaliya doctor cabdiraxmaan ducaale bayle oo maanta la hadlayay warbaahinta ayaa sheegay in la joojiyey qabsoomidda doodii dhexmari lahayd musharaxiinta taasi oo sidaa loo qorsheynayay ka bixi lahayd tiviyada ku hadla afka soomaaliga musharaxiinta ayaa sheegay in guddiga doorashada uusan xaq u lahayn in uu meesha ka saaro waxaa horey looga heshiiyey islamarkaasina ay tani tahay mid go-aankooda ay u taalo baarlamaanka soomaaliya sida ay sheegeen musharaxiintan ku kulmay muqdisho kulanka oo ahaa mid ay ku midaysan yihiin musharaxiinta ayaa usoo jeediyeen guddiga doorashada in uu ka laabto go-aankaasi islamarkaasina uu qeybto doodii la filayay in ay baahiyaan tiviyada afka soomaaliga ku hadlo ayadoo sidoo kalena la sheegay in tiviyada isku xuquuq laga dhigo maadaama warbaahinta qaranka keliya aan lagu kalsoonaa karin sida ay qabaan musharaxiintii maanta kulanka ku yeeshay magaalada muqdisho ee xarunta dalka soomaaliya musharaxiinta iyo guddiga doorashada ayaa horey ugu heshiiyey in ay arrintani qabsoonto maadaama lagu wado doodan inay noqoto mid ay ku soo bandhigi doonaan musharaxiinta u taagan qabashada xilka madaxtinimada soomaaliya waxqabadkooda ku aadan haddii ay xilka qabtaan xasan sheekh maxamuud ayaa la tuhunsan yahay inuu la kulmi lahaa eedeymo dhowra haddii uu ka qaybgeli lahaa doodii maanta ugu dambeyn warmurtiyad kooban oo ka kooban ilaa iyo saddex qodob ayay soo saareen guddiga waa musharaxiinta kaasoo lagu digayay guddiga doorashada in ay si deg deg ah go-aano kaga soo gaaraan arrinta dooda musharaxiinta halkalti aad ka dhegaysanaysaan waa raadiyo wardheer ururka al-shabaab ayaa soo bandhigay khasaaraha weerarkii kulbiyow ay ugu geysteen ciidamada kenya ee qeybta ka ah howlgalka midowda afrika ee amisom iyadoo sana lasoo bandhigay sawiro muujinayo dhibaatadii halkaasi kusoo gaartay ciidamada kenya sawirada ay soo bandhigeen al-shabaab laguna baahiyey goobaha lagu taageero kooxda ayaa ka muuqanayay dhibaatooyin loo geystay ciidamadaasi sida dil waa toogasho toos ah oo lagula dhaqaaqay askarta qaar iyo sidoo kale goobtaasi oo ay shabaab ka kaxaysteen gaadiid iyo saanad militari oo lagu soo bandhigay sawirada lagu baahiyey baraha bulshada ee lagu taageero xarakada al-shabaab arrintan ayaa muujinayso dhibaatadii xoogga lahayd ee soo gaartay ciidamada kenya waana weerarkii labaad oo noocani ah oo lagu qaado xeryaha ay ku sugan yihiin ciidamada kenya ee ka howlgalaya soomaaliya qeybna ka ah howlgalka midowda afrika ee amisom kuwaas oo soomaaliya gudaha usoo galay wixii ka dambeeyey labada kun kow iyo tobankii markii ay bateen gudaha dalka kenya in al-shabaab ay kasoo afduuntaan dad dalxiisayaal ah oo dalkaasi u tegay inay ku dalxiisaan guddida doorashada madaxtinimada dalka ayaa soo saaray qaabka ay u kala horey doonaan mudanayaasha musharaxiinta u ah madaxtinimada dalka soomaaliya jadwalkan ayaa imaanaya kadib markii maanta lagu guuldaraystay qabsoomidda doodii tooska aheed ee la filayay inay dhex marto musharaxiinta u taagan qabashada xilka madaxtinimada soomaaliya taasoo hore kow iyo tobanka janaayo loo madalsanaa inay ka dhacdo magaalada muqdisho haddaba jadwalkan dhageysiga musharaxiinta ah ayaa waxaa la sheegay in maalinta koowaad ay leeyihiin ilaa iyo sideed musharax kuwaas oo kale ah axmed maxamed cabdi sakariye maxamed xaaji cabdi bashiir raage shiiraar jibriil ibraahim cabdulle xasan sheekh maxamuud saciid cabdulaahi diini doctor saciid ciise maxamuud iyo sidoo kale shariif sheekh axmed maalinta labaad ayaa waxaa lasii doonaa ilaa iyo sideed kale oo ugu horeeyo cabdinaasir cabdulle maxamed cabdiraxmaan cabdishakuur warsame cabdiraxmaan maxamed maxamuud tarsan waa faroole iyo sidoo kale cabdulaahi cali axmed injineer cabdulaahi cali xasan cabdulxisi cabduqaadir cosoble cali iyo sidoo kale cali xaaji warsame musharaxiintan ayaa waxa ay ka mid yihiin kuwa u taagan qabashada xilka madaxtinimada soomaaliya waxaana la filayaa in ay ka qabsoonto magaalada muqdisho labada bisha februari saacaddu markay tahay sagaalka subaxnimo ayayna bilaabo doontaa dhageysiga taasoo la sheegay u dhici doonto laba maalmood ama ay sheegeen guddidan warkii waad ka dhegaysanayseen habeenimadan caawa ah raadiyo wardheera khayaartaaynu jecelnahay waa naga intaa waxaa idiin soo saaray idiin akhrinaya anigoo saaxiibkiin maxamed nuur amiin tan iyo intaan hawada dib ugu kulmayno warkan warka xiga sidaa iyo nabadgelyo